bismillahi adeen eebta waxaa ka jiro barkac ballaaran oo aada u baahsan oo laga soo bilaabo meesha la yidhaahdo muftariiq oo ay la leedahay degmadan ceelwaaq xuduudda kala leedahay degmada balxaawo xaggana lagu geeyo meeshii la yidhaahdo galiley bu-aala aan maaragtay ku qaybsamaan dadka barakacaya xaggee bay ka imaanayaan xaggeyse u barakacayaan waxay u barakacayaan xuduudahay deganaayeen waxayna u barakacayaan gudaha ayay uqaxayaan oo waxay ka waxay ka cararhayaan madaafiic lala beegsanayo ama la ku yidhahda qolada shabaab tiro intee la-eg baa barakacday xaggeyse gaareen oo ay u barakaceen dadkan waxay ka ka qaxayaan xuduudaha waxayna gaarhayaan ilaa afartan ilaa konton kilomitr oo gudaha ah degmada ceelwaaq ee aada guddoomiye ku-xigeenka ka tahay dadka usoo barakacay iyagu intay leegyihiin dadka usoo barakacay waxa weeye kun iyo laba boqol ilaa kun iyo saddex boqol sahal dadkani ma waxay ka qaxayaan xaaladda guud ee daruufaha ee dagaalada soo noqo noqonayo mise wax cusub ayaa jiro oo hadda qaxinayo wax cusub ayaa jiro xuduudda ayaa waxaa dagaal kusoo qaaday qoladan shabaabka ah ayaa kusoo qaaday xuduudaha iyo wadooyinka waaweyn oo isku xira mandera iyo nairobi isku xira ayay kusoo qaadeen weeraro iyo tuulooyin ka mid a degma tuulooyinka dowladaha kenya dowladda kenya ay la leedahay dowladda soomaaliya dariska ah aan leenahay bay kusoo qaadeen weeraro sidaa dhamaso oo ay ku ay motoorka ka gubeen sidaa diifo ay weerar ku qaadeen sidaa kutulo sidaas oo kale waa wax baahsan oo ay sameeyeen weye kadibna dowladda kenya waxay bilowday inay tiraahdo shan iyo toban kilomitr ilaa labaatan kilomitr waxaan ku aragno waxaan u aqoonsanana shabaab cidda ku dhimatana annaga nalama weydiinayo diyaaradana ayay ku kicisay oo ay ku gantay markaas gantaalihii dad badan baana markaas oo shacab ayaa ku dhintay marka sida aad sheegtay amar dowladda kenya kasoo baxay ayay dadku u qaxayaan iyo diyaaradaha dul marayo ama duqeynayo maxaad u qabateen marka dadka barakacaya adinku annagu lacag baan wixii aan awoodnay baan aruurinay shacabka reer alwaaq bay aruuriyeen lacag bay aruuriyeen iminkana waa la aruurinay waa lagu geli jiraa marka sidaa weeye arrintan xuduudda sahal waxaa arrin u dhaxaysa labada dowladeed ee dhexe dowladda kenya iyo tan soomaaliya marka makala hadasheen dowladda dhexe arrintan annaga hadda dowladda xukunto aan la hadalno wax loo qabanayso maba hayno maxaa yeelay sida loo baray ciidamada soomaaliya oo dowladdii sheekh shariif laga soo bilaabo ilaa iminka wax loo yimid oo kala wareega dowladda kenya maan arag ciidamada waa iska burbureen markay mushaalka iyo xaquuqda ay lahayn waayeen waxay ku baaheen dalka intiisa kale koonfurta sida kismaayo iyo xamar iyo baydhabo iyo lulo iyo gobolkan gal intiisa kale waxaad tidhi dowladna xukunto ma jirto marka sideed guddoomiye ku-xigeen ku tahay haddii aysa dowladeedna xukuma aynsa jirin xukuumadda afkan baa laga sheegaa annagu hadda waxa la soo gaaray ma jirto sida aan kuu sheegayo waana xaqiiqo dowladda afkum iyo magacan baan ka wadanaa laakiin waxa ma garanaysaa gargaar iyo ciidan ciidanka soomaaliya xuquuqda ay lahaayeen ciidamada soomaaliya ma lahan ciidaman deenkan ceelwa ka dagaalamahaya ee xooga dalka soomaliya loo soo tababaray ma lahan wax xuquuq ah iyo mushaaraad iyo iyo dhaqaala midna ma jiro baar dheere kuwa jooga xaquuq iyo mushaar bay leeyihiin waxa arrintaas dowladda sidaa u yeeshanaya aniga dowladda xaggeeda ayaan xijinaya arrinta iyada ugu dambayntii maxay u baahan yihiin dadka barakacayaasha ee ceelwaaq iyo nawaaxigeeda kusoo barakacay ee xuduudda ka yimid waxay u baahan yihiin cunno ay u baahan yihiin hoy bay u baahan yihiin daaway u baahan yihiin intaa way u baahan yihiin